أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجيري asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo maalin walba xilligan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan barnaamijka waxaan maanta idinkugu soo gudbinaynaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose taasoo lagu soo xirayay dowro muddo lix bilood ah u socotay macallimiinta ka soo jeeda beesha mudulood qaybteeda degta gobolka shabeellada hoose barnaamijka waxaad uga bogan doontaan ahmiyadda ah dowradaas oo munaasabada ah looga sheekeeyey iyadoo dadka ka qayb galay uu ka mid yahay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inta ahaanaan gelin kelimadaha munaasabadda laga jeediyey waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa warbixin kooban waxaana inoo soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye oo nooga qayb galay munaasabadda macallimiinta mudulood macallimiinta mudulood dacwad hato waa wutaan macallimiinta mudulood
deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacday xaflad si heersaraa loo dhigay oo lagu maamuusayay macallimiin ka soo jeeda beesha mudulada kuwaasoo dowro muddo u socotay loo soo xiray waxaana ka soo qayb galay xafladda suldaano nabadoono culimo iyo mas-uuliyiin gobolka shabeellaha hoose ka socda macallimiintan ayaana dowradu u socotay lix bilood iyagoona ay tiradoodu gaarayso sagaal iyo toban macallim oo ka kala yimid deegaano ka tirsan meyiga shabeellaha hoose macallimiinta oo markii hore xifdisanaa qur-aanka kariimka ayaa helay cilmi dheer oo ku saabsan tawjiidka maalinkii ay imanayeen iyo maantana farqi weyn ayaa u dhexeeya marka la eego habka ay qur-aanka u akhrinayaan اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا haddaba culimmada salaadiinta iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa u riyaaqay bandhig ay sameeyeen macallimiinta waxayna ku bogaadiyeen in cilmiga ay barteen ay gaarsiiyaan bulshadii ay ka yimaadeen waxyaabaha xiisaha gaarka leh waxaa ka mid ah in xafladda macallimiinta si heer sare ah loo agaasimay waxaa la marti qaaday dad aad u badan kuwaasoo loo loogay in ka badan toban neef oo geel iyo ari isugu jira waxaana dadka lagu marti sooray ilaa shan xarumood oo magaalada ku yaala odayaasha beesha mudulood ee ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay ka fakarayaan inay mar kale ka faa'iidaystaan ololahan ayna fursadda afraad ee dowraadka lagu dhisayo macallimiinta ay ka faa'iidaystaan dufcadan macallimiinta ee beesha mudulood ee loo soo xiray dowrada muddada lixda bilood u socotay ayaa ah tii saddexaad ee nooceeda loo qabto macallimiinta qabaa'ilka si kor loogu qaado aqoonta dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan gobolka waxaana horay dowraad noocani ah loogu qabtay macallimiinta beelaha tuni iyo jiddo midda saddexaad macallimiinta qofkii maanta u jeedo maanta imaanayeen iyo hadda ismala iskuna muuqaal maahayn xagga shakliga iyo xagga qalbigaba inshaa allahu tacaala macallimiinta mudulood muuqaalku maanta waa uu taam Lord muuqaalku maanta waa uu taam
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa cabdifataax faarax diiriye qaybaha hore ee munaasabadda waxaa bandhig kooban ku soo bandhigay macallimiinta dowrada loo soo xiray أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل من لا يشكر الناس لا يشكر الله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته قبل انصرام العمر وفوات أوقاته وساعاته واعلموا أنه قد نزل بساحتكم هذا الحفل الكريم وموسم عظيم إنها حفل تخرج معلمي قبيلة مدلت قبيلة عرفت بالقرآن والعضاء والسخاء والجود شرفا كبيرا لهذه القبيلة العظيمة في السومال التي تسكن أراضيها أماكن كثيرة معلومة أن تشاركوا معها اليوم مناسبة عرض تسعة عشر معلما ختموا تصحيح القرآن وتجويده على الوجه المنزل به كما قال إمام الجزر رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا والصلاة ونشكر الله أولا وآخرا ثم نقدم شكرنا إلى أميرنا الهمام القائد المحنك المرهب لأعداء الله الشيخ أحمد عمر أبي عبيد حفظه الله وأيضا إلى والي ولاية الشمال السفلى الإسلامية الشيخ أبي عبد الرحمن عبد السمد سدد الله خطاه إلى الحق وأيضا إلى نقباء الولايات عامة حيث ما كانوا وخاصة إلى نقباء قبيلة مدلوت وعلى رأسهم معلم عبد الله محمود عسر نوتي حفظه الله ورعاه وأيضا إلى كل الحاضرين والضيوف الكرام والمعلمين الأجلاء وعلى رأسهم جمعية القرآن الكريم في ولاية الشمال السفلى الإسلامية ونقول لكل منهم شكرا لكم أحبابنا من قلبنا شكرا لكم بحضوركم في حفلنا الدار داركم فأهلا مرحبا لا تبخلوا عن دعواتكم عن دارنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء أمس بعدما في كلمة ولا بمتصل يعاد وجائز مدون وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا ما رضى السكون وفاك تعلمون نستعين أو قدم اللمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا غدا والذي مهن السكون أرسلا واسلم وقفا ووقفا بعد مد طويلا مستفعل مستفعل مستفعلون مستفعل مستفعل مستفعلون هذا بحر الرجز وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحدت مع بسدت والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا خالص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظور عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتا توفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر ربي وبلى وأب
saddex qofood ayaa lai sheegay in la abaalmarinayo alfaa'iz alawal walthani walthaalit insha allahu tacaala sida horey baan u sheegnay waxaan gudagelaynaa qabla shahaadaadka intaan tawsiicin ka hor dadkii faa'iziinta ahaa ilaa saddexaa la sheegay alfaa'iz althaalit alfaa'iz althaalit wuxuu noqon doonaa faa'iizka saddexaad wey hoosaan ka bilaabayna kor oo wadayna alfaa'iz althaalit wuxuu noqon doonaa معلم محمد معلم نور علي فليتفضل مشكورا الفائز الثالث وحو هلي شهادتيسي إيه وحي كلا لو تلقلي تلو محين نقول دونان الله أعلم جزاه الله خير الجزاء الفائز الثاني الفائز الثاني من يكون هو معلم نور معلم أحمد نور فليتفضل مشكورا ونinka labaad ama macallinka labaad ee derajada labaad galay wey wuxuuna helay abaalmarintaas bacda ku xardhan iyo shahaadadiisa alfaa'iz اlأuulىa huwa mucallim xusein cali nuur allahu akbar huwa alfaa'iz اlأuulىa min mucallimi qabiilati mudullood falyatafadal mashkuura intaas aynu ku dhaafno bandhiggii macallimiinta munaasabadda waxaa hadalla ka jeediyey culimmada ugu horrayn aan idin soo gudbinno hasheekh faarax cali xuseen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala na waafajiyey diinta islaamka ilaahay baan ku mahadinaynaa nicmooyinkiisa badan ee nicmada qur-aanku iyo islaamku ay ugu weyn tahay qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qur-aanku waa kalaam اllahi اlmunazl waana masderka ugu horeeya ee litashriic in la bartaana waa xifdun lihada اdiin diinteenna waxa ilaahay noogu xifdiyey waa kitaabka ilaahay oon xifdinay oo aan baranay oon akrinayno oon ku camal falayno ummadihii qur-aanka bara waayey way kirishtaamboobeen xaqiiqatan qur-aanku markaa waxaa ilaahay noogu ilaaliyey diinta islaamka leanna cid qur-aankii baranaysa waxaa waaye si loo lumiyaa way adag tahay inkastoo isku dayayaan cadowgu inay qur-aanka macno tiraan oo haddaba in badan oo qur-aankii akrinaysa oysan wax qiimaa oysan qur-aanka u samaynaynin ilaahay baa ku mahadsanna waafajiyey qur-aanka barashadiisa akrintiisa iyo ku camalfalkiisa tatbiiqiisa iyo in la ilaaliyo axkaamtiisa iyo xuduudihiisa lana dabaqo la sharciga la ilaahay la ilaaliyo loona jihaado dhiig lagu daadiyo cilmiga dhanna qur-aanka uu isugu imaanaya ilaahay baa tilmaamay anzalahu bicilmi laakin illaahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bicilmihi qur-aanku waa cilmigii ilaahay nabiguna wuxuu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doonaya diinka muu fahamsiiyaa maal iyo adduunyo iyo jaah iyo mansab iyo midna lama tilmaamin ilaahayna wuxuu nabigiisa yidhi waqul rabbi zidnii cilma rabbiyow ii ziyaadi sidaa dheh cilman shay kaleo ilaahay nabiga uu amray inuu alla weydiista inuu kordhiyo ma jiro ila alcilm aayadda kale qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab taana way addaynaysaa iyaduna waaladiina uutuu cilma darajaat ayaa ka mid ah fadlu alcaalim cala alcaabidi ka fadli اlqamari laylat اlbadri calى saa'iri اlkawaakib macaalimka ummaddan ka mid ah inta kale wuxuu dheer yahay ka fadli calaa adnaakum riwaayo kale wax lasoo koobaya ma aha maqaamkoo iska kooban darteed waxaan ku boorinaynaa dadku inay cilmiga sharciga ay dalbaan madaantiisa meelaha laga filan karo laga raadiyo loo safro irtixaal la sameeyo dalabulcilmi loo istaago ilaahay subxaanaه watacaala hana waafajiyo khayrka waana ilaahay baan uga mahadnaqaynaa mar kale wajazaakum اllahu khayra wsala اllahu calaa nabiyina mxamed sidoo kale sheekh cali cabdulaahi ayaa asna ka hadlay munaasabadda alxamdu lilah rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahuma عlى nabiyina mxamed waaalihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله أولا وآخرا نعمooyinka إلaahay سubحaanaه وataعaaلى waxaa ka mid ah qur-aanka barashadiisa iyo baristiisa iyo تadبiiqintiisu waa nicmooyin waaweyn qofkii allah subxaanaه وataعaalى ku galadaystana ilaahay wuxuu siiyey أcظamu nicmة walidaalika ilaahay subxaanaه وataعaalى wuxuuna farayaa nicmadaas weyn inaan ku faraxno qul bifadli illaahi wabiraxmatih wabidalika falyafraxuu huwa khayr mima yajmacuun culammada salafka sida ibnu cabaas iyo saxaabada raggii cilmiga ka qaato qataadayay ka mid yihiin raxmada waxay ku fasiraan alqur'aan marka qur-aankii inaan ku faraxno oo barashadiisa markaa aan dadku say u baranayaan adduunyada intaan ku farxayno waxaa nooga khayr badan qur-aanka inaan ku faraxno maal fara badanoo la aruursho dhismayaal dhaadheer laamiyaal qurux badan oo aysan diin oolin waxaa ka fiican laami jajaban iyo jiingado iyo qur-aan ilaahay oo la baranayo soo sidaa ma ah taasaa ka farxad badan wey adduunyada qabe ma laha waa wax zaa'id oo iska tegaya wey quruur waa adduunyada moogta sideedaba ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuuna faray inaanu ku kadsoomin falaa taquranakum alxayaatu dunyaa walaa yaquranakum billaahi algaruur marka runtii dadka qaymahooda haddaa ogaata ummadda meesha ay joogaan iyo meesha mansilada ay gaarsan yihiin in la qaymeeyo waxaa lagu qaymeeyaa shareecada ilaahay subxaana wa tacala xaggee ka joogaan dadku in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin qabaa'ilkii waxay ku jiraan musaabaqa macallimiintoodii bay soo diyaarinayaan si ay markaa u horumariyaan aqoontooda runtii mucallimiintu adduunka dadka jooga kuwa ugu sharaftada badan wey darajada la qaato oo qur-aan la barto dadka la bara ka weyn ma jirto b h d qaado ama shahaado kale qaado mar haddii qur-aanku kaa maqan yahay qaymo ma laha haddaad qur-aanka haysatana waxba kaama maqnay waxaad joogtaa acla almansila khayrukum man tacallama alqur'aana he wacallama khayrukum yaa la hadlaya khitaabku wuxuu ku dhacayaa ummadda nebi maxamed oo dhan buu ku dhacaya waxaa idinkugu fiican idinkugu khayr badan dhulka dadka jooga korkiisa ugu wanaagsan laba sifo dadka laga helo qur-aanka bartay ummaddana barayo macallimiinta waxaan leeyahay dowladda loo soo xiray runtii fursad qaaliya haad soo hesheen lix bilood oo cimrigiinna ka mid ah oo diinta ilaahay aada baranayseen ood fursad u haysateen ayaad soo hesheen wey cilmigii aada dowladaa ku soo qaadateen ayaa la doonayaa ummadda inaad gaarsiisaan haddaad nebi maxamed raacsantihiin weye sala allahu calayhi wasalam qof kastoo nebi maxamed raacsan sala allahu calayhi wasalama ee diinta wax ka bartay waxaa saaran inuu guto wixii u bartay qul haadihi sabiilii adcu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacani ana maxaa ku xiga waman ittabacani qof kastoo nebi maxamed raacay sal allahu alay wasalam aayaddaasuu ku jiraa waxay nebigu dadka ugu yeerayay annaguna waa inaan ugu yeernaa wey runtii macallimiinta mas-uuliyad gaaraha saaran bulsho iyo ummad dhan baa ku xiran waa inay dacwada ka gutaan oo diinta ay gaarsiiyaan oo ikhlaas la yimaadaan oo juhdi habeen iyo maalin ay ku bixiyaan sida ummadda u islaaxin lahaayeen iyaga hoos joogta wey macallimiintu hadda waxay ku laabanayaan deegaamada ay ka yimaadaan saan rajaynaya dugsiyadii iyo ardadii iyo dadkii culummada ay u ahaayeen ee duurarka baadiyaha joogay ayay ku laabanayaan waxaa la rabaa ummaddaas inay isbeddel ku sameeyaan inay qur-aanka baraan inay cibaadaadka u saxaan inay rabbigood baraan qabriga iyo qiyaamaha jiritaankiisana ay kala hadlaan ummaddu ay noqoto ummad diimeed oo rabbigeed ku xidhan subxaanahu wa tacaala markaa mas-uuliyaddana waa idin saaran tahay qofkii hawshaa u istaagana camal laga shaqeeyo midka u wanaagsan buu u taagan yahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin marka aayaddaas sidaad ha idiin noqota insha allahu tacaala ummaddana dacwadaiyo diinta ku faafiya jahliga iyo waxa baadiyaha wax ka jira dib u dhacaana ka soo qaada ajarkeedaad leedihiin hal qof oo ilaahay sabab kaaga dhigo inaad waxa waye diinta ilaahay uu ku hanuuno addunya dhan waa kaaga fiican tahay lian yahdiya allahu bika rajulan khayrun laka hee min xumri nacam marka aan dadaalna insha allahu tacaala kutubtii aan barannay oo halkaan laga akhrinay iyo qur-aankii hore aan u naqiinay oo tajwiidkiisa iyo qiraa'adiisa maaragtay naloo saxo culmo nooga aqoon badan ay noo faa'iidaysay aan ummadda uga sii faa'iidayno hada wabillahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed waa hagaag munaasabadda waxaa sidoo kale culimmadii ka hadashay ka mid ahaa sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey alxamdu lilah aladi nazla alfurqana cla cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lahu fi mulkihi wa xukmih waashhadu ana muxamada cabdullahi warasuuluh sala allahu calayhi wacala aalihi waasxaabihi waslama tasliima kasiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahadsan muslimiin naga dhigay nagu jamciyey makaankan asaga ah ee dowladda lagu soo qatimahaye lixda bilood u socotay macallimiintii loo soo xiray dowladii ee beesha mudullood ilaahay jalla wacalaa ha barakeeyo macallimiinta howshaa u qume u istaagay iyo walaayada shabeellada hoose khismiga dacwada maktabu dacwa ee xil weyn iska saaray sida jiilka loo soo saaro ama macallimiinta dadka waxbarahayo loo soo saaro ilaahay qur-aanka wuxuu noogu sheegay tabaaraka wa tacaala aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih ilaahay wuxuu tilmaamay tabaaraka wa tacaala dadka inuu qur-aanka siinay qur-aankii bay akhrinayaan qira'adiisa dhabta ah oo nudqigii iyo waxa weeye tasxiixiisii ayay la imaanayaan si qur-aanku ay dadka iyagoo uga qaatay oo kale ay u noqdaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigan jaliilka ah xudayfa mowla abi saalim wuxuu ka mid yahay afarta saxaabi xadiiskii cabdullahi bni camr bni caas ee nebigu sheegay qur-aanka in laga qaato mundu nebigu uu bilaabay afartaas saxaabo waxaan bilaabay buu yidhi inaan qur-aanka ayaga ka qaato marka mowla saalim abi xudayfa wuxuu ka mid yahay afartii saxaabi buu ka mid yahay cabdullahi bn mascuud baa ka mida waxaa ka mida xudayfa ka mida ubay ibnu kacamandhiibaay baa ka mida waxaa ka mida saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaad ibnu jabal afartaabaa nebigu xadiis ku sheegay calayhi salaatu wasalaam saas darteeda qur-aanku maadaama uu yahay waxyigii alla soo dejiyey ummaddana loo soo dejiyey in ummadda la baro sidii nebiga loogu soo dejiyana loo bara calayhi salaatu wasalaam ummadda sharafteedii baa ku jirta waana midda nebiga la faray inuu qabsado ummaddana la farahayo allah wuxuu yidhi jalla wacalaa fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraadi mustaqiim qabse baa layidhi waxyiga lagu waxyoodo rasuulka sharafta lahu maxaa yeele waxaad ku sugan tahay dariiqa mustaqiimkee toosan qof kasta oo kitaabka ilaahay qabsada jidka toosan isagaa haya sharafta ummaddana waa qur-aanka oo la qabsado wey nebigana qur-aanka isagaa lagu soo dejiyey ummaddana waa loo soo dejiyey wainnahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qur-aanka nebi maxamedo adigaa lagugu soo dejiyo sharaf buu kuu yahay ummaddaadina waa loo soo dejiyo sharaf buu u yahay dib dambena aakhire ilaahay waa idinka weydiinayaa tabaaraka wa tacaala marka dadka ahlulqur'aanka ah waxau nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay yihiin ahlulqur'aani hum ahlullaahi wa khaasa waa dadka ilaahay gaarka u lah ama goonida u ah weeye dadka ahlulqur'aanka ah qur-aankana saa ogtihiin meelaha qur-aanka lagu ilaaliyo waxaa ka mida dadka ahlulqur'aankaa laabtooda fii suduuri aladiina uutuu lcilma marna waa musxafkii hadda noogu qoran yaha dhexdanaduu yaallaa marna waxa weeye dadka ahlulcilmiga ee qur-aanka yaqaano quluubtooda ayaa qur-aanka ilaahay ku xifaadeeyey kuna ilaaliyey lowxulmaxfuudka marka laga soo raray kadib saa darteeda qur-aanka allah jalla wacalaa kalaamkiisii addoommaha uu kula hadlahayey weeye fadligiisana lama soo koobi karo maanta haddaad hal xaraf ka aqriso toban ajiraa lagaa siiraya sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha qofka akhriya hal xaraf oo kitaabka ilaahay ka mida toban ajir baa loo qoraya halkii xasano ah toban loo laalaabahayaa bal nebigu wuxuu tilmaamay laa aqulu aliflaamiim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun ma dhahaya aliflaamiim keliya waa xaraf alifkuna waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf saa darteeda aliflaamiim keliya soddon ajir baa lagaaga qorayaa fadliga intaa la eg qur-aankaa laga helayaa ummadda sharafteeda iyo qiimigeedana qur-aankuu ku jiraa in marka macallimiintii maanta usoo dhammaatay dowladda inay ka au faa'iideeyaan ummadda iyo ehelka ay u tegahayaan waana qiimi badan maanta in la baro dadka wixii lasii bari lahaana laga saxo laxnigii iyo in badan akhdaadii qur-aanka ku jirayna la tasxiixiyo fawaa'id fara badan baa ku jirto maktabka xarakada ee jamciyatlqur'aanna ahamiyad weyn bay iska saareen guud ahaan walaayaadka gaar ahaan walaayada shabeellada hoose oo hadda dafcadii saddexaad baa beeshan mudullood ay ku soo aaday marka loo fiirsho labadii dafcee ka horraysay taana waxay tusinaysaa in la tacdiiminayo lana weynaynayo qur-aanka alleh in sha allah gudbintiisiina way idiin taagan tahay jiilka jiilna inaad dhaxal iyo farac aad u leedihiin yaa hadda daacigu ka dhawaajinahayay oo macallin ma jiro ilaa aabbihii baa macallin ahaan jira marka jiilka jiil wax layska dhexlo waxa ugu khayrka badan leh waa kitaabka ilaahay marka in jiilka iyo owlaadda soo baxaysana lagu tarbiyaynana juhdigaasna insha allah waynu idiin dardaarmaynaa ilaahayna ha idin xafido ilaahayna ha idin barakeeyo juhdiga iyo dadaalka aad wadaan ilaahna ha nagu sugo qur-aanka ilaahay kuwa ku camalfala oo dhaqan geliyana allah nagu daro ilaahayna jalla wacalaa cadowga horarkaa inagu soo duulay ilaahay ha jibiyo mujaahidiintana allah guulaysiiyo walaalaha ilahay dartii loo dilana shahaada allah ka aqbalo walaalaha ilahay dartii loo dhaawacana allah caafimaadiyo gaalo gacantood muslimiinta naga gashay ee xabsiyada gaalada lagu jirdilahayana allah nooga soo fakiyo qaatimadana tawxiid iyo shahaada allah noogu qatimo walaalahin reer falastiin allah u gargaaro dhibaatada ku dhacdana allah ka qaado yahuud iyo maraykan iyo turkiya iyo imaaraatkana allaha dulleeyo gacmaha mujaahidiintana allaha ku ciqaabo xasan murtad iyo laanlaan oo dhanna allaha dumiyo allahna suga sabaadna allahna siiyo wasala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed waa hagaag markaana culammada kadib waxaa la soo gaaray dowrka salaadiinta suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabdulqaadir ayaana jeediyey kelimaddan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafka ka soo qayb galay xafladdan quruxda badan oo lagu soo khatimayey dowradii saalim mowla abi xudayfa oo socotay muddo lix bilooda una socotay beesha mundullood oo xaqiiqdii maalintii dowradan aan furaynay waxaa laga joogaa lix bilood jamciyat lqur-aan amiirkeeda gobolka wuxuu noo sheegay waa maqlayseen markii kow jamciyadda imaanaysay guud say ahaayeen iyo maanta derajada ay joogaan markaa nin walba wuxuu dhibsado markuu ka faa'iido aad bay u wanaagsan tahay xilligaas maalintii waxaan idin idhi oo dowladda la furayey kelmad maaymaaya idinku maahmaahay foolrooga badadi faytaa walan dhimme maanta waxaad noqonaysaan idinku waa laidin jecel yahay oo laidin marxabaynaya oo aada la idiin sugaaya idinkana aada faraxsan tihiin xaasaskii kullina ad idinku faraxsan yihiin ogaada juhdi badan ayaa la idinku bixiyey dhaqaalaa idinku baxay maskax baa idinku baxday wax badan ayaa idinku baxay macallimiinta waxaan kula dardaarmayaa waajibaadkii wax loo baray awalba macallimiina ahaydeen xaafidulqur'aanaan ahaydeen qur-aanka waa taqaaneen laakiin qur-aankiyaa laydinka saxayey kutubo badanna waa laydin baray tafsiirka saad u akrinayseen waa arkayseen maadaama la idin geliyey juhdigaas oo idinkoo macallimiin ah xaafidulqur'aan ah waxa laydin baray dadka idinka dambeeyana annagana waa ognahay idinkana waa ogtihiin baadiyaha baahi badan oo baahi diimeedaa ka jirta walaayada waxay iska kicisay waajib saarnaa ayay iska kicisay waajibkii waxay ku wareejisay idinkaa laydinku wareejiyey maadaama laydinku wareejiyey baadiyaha waa laisla degaa ummad badan baa degan soomaaliya oo dhanaad degan dadkaasoo dhan aad macallimiin u tihiin hadafka dowladan laga leeyahay iyo macallimiinta wax loo baraayo in la fahmaa la rabaa awalba ilmaha qur-aan waa bari jirteen qur-aanka la baraayo ma saxnayn in idinka carabkiina la saxo ilmahana aada carabkooda saxdaan waa muhiimadda koowaad walaayadana khayr allaha siiyo waalihi gobolka ugu horeeyo barnaamijkan isagaa nagala tashaday noo keenay waa gobolkii lagu bilaabay barnaamij markuu noo keenay waa la qaadanay annagoo tuni aha bilownay jiiddaa nagu xigsatay maantana mundulooda xafladdiis u fadhinaa waana laga faa'iiday baadiyahana wax badan baa iska bedelay haddana wax badan baa iska bedeli doona aniga ka maxamed cabdulqaadir ahaan ka beel ahaan mudulood wax la baray faa'iido weyn baa iigu jirta waayo dhe waxaa faa'iida iigu jirta waxay tahay waa isla degnaa waa isla daaqnaa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto oo dadkayga aan ku xiro dugsiyaas a wax ka bartaan haddaba wax badanay wax baraan oo ilmaha iyagay dugsiyadooda dhigtaan dadka waaweyn inaan ku soo xiraan rabaa ani faa'iido weyn baa iigu jirta maanta waxay iila mid tahay tunni inay soo qalanjabisay iila mid ahay ani xaqiiqdii marka waxaa la rabaa inaan isu kaalmaysanno diintaas iyo dacwadaas dadka inaan gaarsiino baadiyaha awal waa ka dhimannay hadda laakiin ifafaalo waxaa noo soo baxay inaan baadiyihii horumar uu ka jiro dadkaan arkaysaan baadiya laga wada keenay annagana baadiyan u badannahay dowladda ilmaaniga oo maxamed siyaad barre annaga kama aqli yarin dad ahlu diin aan nahay waa ka aqli badannahay maxamed siyaad barre wuxuu sameeyey barnaamij la yidhaahdo ololaha horumarinta reer miyiga af soomaali baa dadka la beri jiray waa lala guuri jiray waa lala degi jiray maanta annagana waxaan wadnaa ololaha horumarinta tawxiidka reer miyiga marka inaan uga faa'iidaysanaa la rabaa maadaama maanta reer baadiyihii miyiga laga keenay reer guuraaga ahaa macallimiintii maanta saan ay yihiin waa arkayseen meeshaan nimcada taallay waxaan la dardaarmayaa odayaasha dhaqanka meesha fadhiya iyo inta imaqlaysa waxaa la ydinka rabaa idinkoo dhan inaad qabaa'illadii idinka hormaray aada ku dayataan oo nin walba macallimiin uu soo xareeyo mar walbaba qayb keliya oo soo qalanjabinays ma rabe waxaa la rabaa gobolka ugu yaraan saddex meelood in laga qalanjabiyo sideedaba oo xafladda meel walba laga qabto marka bishaan inta laga qabto bisha kale meel laga qabto haddii qabiil walbaba boqol macallin ay u soo baxdo dhowr iyo toban qabiilaa degan kun macallin haddii duurkan ay dadka diinta wada gaarsiiso dadkoo dhan diintay fahmayaan waxaan ku soo khatimayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa intii waxna bartay barnaamijkan u istaagtay kulligood ilaahay jisadooda jannatufilducala allah ka dhigo muraadkooda khayra allah u sahlo meeshay ka ooman yihiin allah ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa diinta allah nagu sugo towxiidka allah nagu sugo towxiidka allah nagu dilo towxiidka allah nagu soo saaro ilaahay waxaan weydiisanaynaa deer aaran allahna siiyo roob baan u baahan nahaye ilaahu mandharbar ka qabo deg dega ilaahuna sii ilaahu deer aaran oo aafo aan lahayn ilaahuna sii ilaahu ilmaheena noo barakee ardaheenna noo barakee cimrigeena aqligeena ilaahu noo barakee diinteenan ilaahu noo barakee walaayadeennan ilaahu noo barakee ilaahu waxaan ka baryaynaa beesha mundulood wixii kharash inta ku bixisay bedel khayr qaba allaha siiyo iyagana bedel khayr qaba allaha siiyo diintay u istaageene bedel khayr qaba allaha siiyo macallimiintana waxaan ugu ducaynaynaa macallimiinta lagu faa'iiday lagu aflaxay lagu najaxay allaha ka dhigo macallimiintana allaha barakeeyo cimrigiina allaha idiin barakeeyo cimrigiina allaha idiin dheereeyo camalkiinana ikhlaas allah idinka dhigo camalkiinana ikhlaas allah idinka dhigo khaatimadeennana shahaado allah noogu khatimo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sidoo kale suldaan maxamed mayow afhayeenka noqobada gobolka shabeellada hoose ayaa ka hadlay munaasabadda dowladda loogu soo xirayay macallimiinta beesha mudulood ee gobolka shabeellada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين أما بعد الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا اللهم أنت نقول كلانسيي حفلة آد آد قيمها إقايها له oo loo dhigayo macallimiin horey macallimiin u ahaa laakiin maanta maxay ahayd tasxiixulqur'aan macnaha la fahamsiiyey marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala xaflad la dhigo tii ugu qiimaha badan ayay tahay marka allah subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadcelinaynaa uma waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaab ulmujaahidiin khaasatan walaayada gobolkeena shabeellada hoose iyo maktabu dacwa heer gobol iyo heer degmo iyo jimciyatulqur'aan sida hadda maanta dadaalka iyo juhdiga badan ay u soo sameeyeen macallimiinta oo hadda bandhigan horteena ku samaynayay shalay ayagoo maanta qiraa'adoodu ay ahayd mid layloon ah haddana isu bedelay tajwiid ayagoo maanta si qiraa'o saxiix ah macnaha maanta noo soo bandhigay wax badan waan ku faraxnay ilaahay subxaana wa tacaala allah sii horumariyo maanta waxaan leenahay beesha reer mudulood waxay ku dhow samaysay tallaab weyn oo horumar leh ilaahay subxaana wa tacaala marka haddii aan nahayna khiyaadadii oo qabaa'ilka annagana kuwa kusii daydo oo raadkooda raaco allah naga dhigo beelaha horey u qabtay sida tunni iyo jiido maanta abgaal ama mudulood ayaa daba kacay waxaan leenahay annagana kuwa kale oo raadkooda raaco ilaahay ha naga dhigo maadaama ay hadda sunno oo xasano oo lagu daydo ay ayaga sameeyeen waxaad hadda dhibamana wanaagga hadda la gaaray waxaa kow ka ah macallimiintii oo hadda isbeddel qaatay ardadii shalay wax loo dhigayey oo maanta micnaha qaraa'adoodu ay ahayd mid layloon ah maanta u bedelmayso mid tajwiid ah macnaha wax guulo aan la soo koobi karin ayaa maanta meesha ka bilowday oo ilaahay baa ugu mahadsan uma qabaa'ilkii juhdigaas dhaqaalaha ku bixiyey oo wanaaggaas sameeyey ayagana waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allaha ugu kabo marka waxaan leenahay qabaa'ilka soomaaliyeed meel kastay joogaan oo na maqlahayo haddana hoggaankii qabaa'ilka badankood way nala joogaan oo gobolka waxaan leeyahay maanta albaab hor leh ayay noo fureen qabaa'ilkaas annagana waxaana laga rabaa inaan raadkaas sii raacno maxay ahayd waa maadaama waan layga hormaray waan haraya aanan dhihine annagana dad hormaro aan sii noqon hadduu ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo guul macnaha maanta midda ugu weyn shahaado la qaado midda ugu weyn darajo la gaaro midda ugu weyn oo ugu sarrayso ilaahay subxaana wa tacaala uu idin siiyey ilaahay subxaana wa tacaala marka guulahaas hadda reer mudulood u soo hooyatay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggaas iyo horumarkaas aa ku dhawdhaqaaqdeen ilaahayna annaga dhammaan allahna wada gaarsiiyo waxa aad barateeneh ilaahay subxaana wa tacaala wax ummadda muslimka ee soomaaliyeed anfaca allah nooga dhigo dhammaanteen wakhtiga ayaa iska gaaban hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidoo kale salaadiinta ka hadashay waxaa ka mid ah waa hagaag suldaan aadan tifow oo ah suldaanka guud ee beesha xawaad leh oo degta ilaa lix gobol ayaa kelimadan ka jeediyey munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي أيام هذا إسكاله الله نوكل من مكان كان قروح ذا بدن له حنوم ما تعلنينا ولاية ولاية شبه الله هوسة مكاتيب تدا جود أهان وهو الرجل واللينا ولاية شيخ عبد السمت أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى واجب كيسارناي وأيقتين مركا macallimiinta kolley mas-uuliyad ayaa laydin saaray run ahaantii marxalad badan idin soo martay maanta mudulood idinkoo idin sugaa iyo masuumiinta la deganba markhaatiyaan laidinkaga dhigay muslimiinta inta meesha fadhido maxaa yeelay waajibkii saarnaay jimciyatulqur'aan iyo maktabkii dacwada iyo waaligiinnii gebi ahaan waajibkii saarnaay waa ay guteen mudullood ay isu waceen wixii jir ay u sheegeen mudulloodna waa qaatay mudulloodna waajibkiisii waa gutay asagana mar kale dhaqaalaha maanta keliya meesha ku baxay ma dhowa nin walbana waa idin sugaa waayahay mudullood waajibkiisa waa gutay asagana kadib meesha laguma ekaynina markhaatiyaa laidin sameeyey haddana waad u jeeddaan muslimiintii gobolka iyo meelo kale isaga yimid ayaa loo wacay maanta intii naas macallimiinta oo sagaal iyo tobanka ah xaqiiqatan xujadii iyadoo duubduub ahaa gacanta laidinka saaray berri haddii la helo barxaddii la tago qof mudullood ah oo waxba aan gacantiisa ku jirin markuu yimaado haddee waxaa idinku imaanaysa aawi dadkii haddee allow macallimiintii aan waxbaranin waa kuwan ayaynu waxba waana gaarsiin waayeen idinka idinku soo noqoni walaayadaha shabeellaha hoosena idinka idinku soo gedini annaga waajibkeenni waa gudanay waa barnay dadka ayagaa u xilsaarnay haye aw muddulood ka warran annaga kuwaanaan doorannay ayagaa mas-uul naga ahaay waxna waa noo qaban waayeen haddee bahasha gebi ahaan idinka idinku socotaa haddee intaas yaa markhaati ka ahay muslimiintii kuwii barri waa markhaati ka ahayd gebi ahaan idinka idinku socotaa in sha allahu tacaala marka waxaa laidinka rabaa maanta mas-uuliyadda meesha aad ka qaadeen inta idinla hadlayso markhaatiya idinka tahay waxaa laidinka rabaa nin walbaba naftaada badbaadso quu anfusakum wa ahliikum naaran naftiina iyo ehelkiina naar ka badbaadiya see loogu badbaadiyaa ma difaaca laga galaa inta kaleada xag waay maal lahaa see la yeelaa haddii diinta in la baro waa qofka haddii diinta la baro waajibkiina haddaad gudataan in sha allahu tacaala idinka intii laydinka rabay intaasu waay ballig maa unsila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa balagta risaalatahu idinka xil kale idinkama saarna waxaa laydinka rabaa oo keliya waajibkiina guta wixii ka dambeeyo cidaad u gudateen ayadaa laga rabaa inay shaqadeeda qabsato hadday qabsan waysna aad kuma lihidiin balse wixii laidin baray wakhtiga idinku baxay runtii meeshaan qarash yar kuma bixin annaga waa is waraysanaa maxaa ku baxay bishii meeqa waay waa weydiinaa waa ognahay waxa meesha ku baxay lacag tiro badanaa ku baxday lacagtaas in idinka keligiin wax laidin baroo laidin dira maaha mudulood waay lacagtana albaab kastoo mudulood ayay ka timid in sha allahu tacala waxaa laidinka rabaa waajibkii laidin saaray guta baashiina markhaati badanaa laidin sameeyey ilaahayna ugu cabsada hada wbilahi towfiq wasalam calaykum wraxmat llahi barkatu waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku dhownahay barnaamijka waxaad maanta ku dhegaysanaysaan munaasabad ballaaran oo macallimiinta qur-aanka ah ee beesha mudulood qaybteeda degta gobolka shabeellada hoose lagu maamuusayay taas oo ka dhacday walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose markaana waxaan idinsoo gudbinaynaa kelimad oo mid ka mid ah nabadoonnada beesha mudulood ka jeediyey munaasabadda kaasoo lagu magacaabo nabadoondudayo jurax rooble nabadoonka ayaana weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh dhanka kalena wuxuu bogaadiyey macallimiinta muddada lixda bilood a dowrada qaadanayay isagoona u mahad celiyey maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose
bismi illah alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalim walaalayaal macallimiintan beesha mudulood maanta halkan la isugu keeno macadkuu soo dhammaaday mudulood gobolkan waa ugu kow saanqaadkii koobahay waay cunugu marka u dhasho xoogaa saanta marka hore waa la kufkufaa waxaana u mahadnaqaynaa allihii nagu soo hanuuniyey arrintaas iyo intii soo mataqaanaa agaasintay oo ugu sarreeyo waaliga gobolka shabeelle hoose waaligeena cabdisamed iyo culimo owdiinka garbihiisa iyo waxgaradka waxa waaye walaalayaal macallimiinta wax noo baratay waxaan uga dayanna macallimiinti naga horraysay waxaan hortay weli kula dardaarmaa inay mahay maanta mareen meelka sii xaggaysa hiigsadaan mirahay maanta ayaka lagu abuuray inay sii abuuraan beelaha kale oo walaalahaynana inay nagu sii daydaanoo maanta waxaa waddankayna soo buuxdhaafiyay waa cadowka soo horjeeda diinta islaamka ceray soo buuxsheen baday soo buuxsheen dhulay soo buuxsheen kitaabkaaskayna oo rabbi noogu gargaaray inayna duumiyaanay rabaan ka aqbali mayno ilaahayna raalli kama aho garab uu noo yahay inaan mataqaanaa iska difaacno kanaan diidna warkaas balse waxa waaye waagaba howlu noom howlu noomo ka fududoo fadhi naguma jiro dalkayna aanu lahayn oon u dhalannay baddayni hawadayni eebirimadaysaa gaal fadhaa kufaar hoon habartiisna la nikaaxin hooyadiisna gabartiisana la nikaaxi usnaa nikaax ku dhalan inaanka amar qaadane taladiisa qaadnana dad naguma cactirsaayaa raba inuu nagu hogaansho ee dabakacanna yidha kamana aqbali doono marka waxaan rabnaa walaalayaal cid walba oo maanta kitaabka ilaahay wax ka fahansan inay horuu sii wada mooyeene hami kala geliy macallimeenta hadda maanta mahan taagan iyo kuwa la soo wada iyo kuwa hore wax loo fahansiiyaba waad ogtihiin cadowga na sugaaya wiilashayni ma hurdaan mana hergelaan habeen iyo maalimay u taagan yihiin inay mataqaanaa faylahasay uga jari lahaayeen kufaarkana soo nagu soo duuloo na dulmaaya waxaan idiin sheegaa qaraabo walaalayaal habaar wuxuu isugu yimid dhimo ducana dhurow war wuxuu isugu yimid waxaan alla raalli kan ahayn rasuul maxamedna u diiday aan diidno wixii alla rabo rasuulkayna calayh salatu salaam u rabaan aan rabno kitaabkaas meel ka xaggaysan aadna ma leh qabiil sooma yeelan heer hebelaa watoo iskale lama leh ilaahina uuntaan noo keenan ku mahadayna aakhiray adduunya saana anfacaya haddii baybal gaal intaan waxay nagu hanuunayso ambay nagu hagayso waa haadaamadi gaalo naareedoo gaalo mataqaana ilaahay ugu talagalay hagelina nin walbow naftaada naar ka badbaadi kitaabka daba istaag ku dhaqan kuna dhimo qalbigana gasha gowsaana ku riix gacanta midigana ku qabso gaalna ka hor jeeso dadaa waxaa qalbiga ka qaba shabaab iyo gaalaad dirirsan unkana shici baanna shabaab inta u ka dhalaya waxaan dhalnay iyo waxna dhalay iyo waxnala dhasha waayo intuu ka yimid ma warshad gaaraa soo saarta wax gaalo diidan oo muslima oo eray nonoos mataqaanaa arrintaas noogu soo abuuray inay nagu hogaanshaana ilaahay noogu talagalay haddayna haddaan aragna inay waddo qayr nagu wadaan inaan garbaa ka qabsanaan leenahay hal habaaran aa iyo arka xaaladdan oo kiini ku dhaqmoo cabbaar ku dhaqmaa la leeyahy waa ridowya uyukuya u tegay xow ka dheefay hoogow u tegay ilaahayna ma duleeyo macallimeenta wixii soo socda iyo wixii hadda wax la baray waa uy kaa u faa'iido tahay owlaadooda haku wixii ka dambeeya ha baraano ee mataqaana waalidiinta ha baraano haweenka ha baraano intii muslimiina nin walba mahow taga ha abuura abuurkii loo dhiibay koomba haddaad abuurta badara hadday soo dhalato waxay dhalee haddaad badar badan badarka haddaad sii abuurtana wax badan u sii dhalaa kitaabka ilaahay ummadda ha lagu abuuro ninkaan hanuunsanayn ha la hanuunsho ninkii u hanuunsan ha sii horhow sii kaco cilmi iyo caanogeel lagama dhirgaan odayaasha ka maqli jira waxaan ku soo xiraa kitaabka ilaahay waxaan ahayn ma yadhe muddulood hiraa garguurte oo nagu abtirsaayo ummadda ogtah waa kii u sajuudaya habarti kufaarta ahayd oo ilaahay ba nacay ma wax ilaahay nacaan rabi karaa niman culamo isku sheegaaya oo nala nala magac sheegta iisu geeyo wuxuu leeyahay wax shabaab wada ma rumaa ma soo been yaa dulman noo warraba loorarna waxuu kusoo agdhigaa doolar ma nin doolarkaas u jeedaa run sheegaaya galabta aa qaadatida u isleeyahay ilaahay waxay uga leexdeen runtiisi lacagta maa ka muuqataa kuqadina halbaliis leeyahay ununku wax waa ogna walaalayaal muslimiina oo ummad soomaaliyeeda magaca soomaali waa naga dhexeeya laakiin cad xumaada yaa naga qaybaa cad xun naga naqatay yaan la raacin lana aadin kitaabka allana ha nagula hoggaansho intii hoggaankeeda haysana kor allah ha u dhigo intii ka soo horjeedana allah hanaga jibiyo ma yadhe muddulood hiraab maxaana musxafka kaas ahayn muddulood mahow ewel salka iyo soodinta ku lahay oo kow ka soo bilowday qur-aanyadu waxay gashaa maha lafta dufanta kaleeda u aruurtaa halbowliha aanu lahaynaa gaala nooga aruursan taha iri wuxuu idhi xeraa ka dhexaysa waxarahana mareegtaa u dheer haddaan muduloodnaha waxaa noo dheer guryahayniyay soo bilowda gaaladaasay ku jirtaa nimanka inay horta ku ba-aan la rabaan waa ulunka haddaan runta isu sheegayn haddaan ununkii daba marno haddii aqalkaagii nin ku jiro cadowa haddaa nin kala gadaal ka martee ma ka baxaynaa mase leedaha ma suuragalaynaqee aan runtii isu sheegno haddaan mudulood iyo ka ka dhiidhiya usaan ummadda somal ku hor kicinna waa noo joogay owlaadayni aradayni abyaalkayni may ka soo askunteen waa waa xamar haddaan muduloodna wuxuu yeelay qaacinimaday wadaan gaaladii kii ununka naga dhashay waa lafa abees waxaa leeyi lafa marooyinka laysku jabshaaye halay noo abuureen la raba in mudulood lagu jabsho oo la leeya garguurta balaayow noo naqday ilaahay yaasa naga reebaayo waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed aniga guud ahaana u hadlaa cid walba nin yar iyo nin weynow hurda nuguma gelin mara heer ku maxera intii guryahayna gaal ku jiro culummo owdiinkana waxa laga rabo waa inay caruurtana hogaanshaan ay waxbaraan ay biriga madaysaa jahliga ka saaraan aradha guryahoodna jooga iyo kuwaan jooginba cid walba inay mataa maanta la abuuro diinta abuurkeeda la badiyo marka waxaa layahay warka waa ku dhaqaaqay waa layla leeyahay ilaahay towbkadahna waafajiyo waxaanse idin sheegaa inaan garguurta hadda usugu waa socoyaa waa oraxsii dhacaysa waa tegi rabyaa waa tegaa ku ka daranaysa soo wadaan inuuna usna cagaha dhulka la helin kii la keenaba yowna yowna xididaysan mujaahidiinta waxaan u sheegaa hanti ilaahana siiya dadaan leenahay deeqaan leenahay wiilasha soomaaliyeed goob kastay joogaan boqol doolaroo gaalku siiyey adoo kitaabka alla ku dagaalamaa kaaga roon waxaan rabaa walaalayaal waa soo gaabaha raalli hala ahaado waa idinku dhaqaajiyey ilaahay tawfiidahana waafajiyo inta xafladdan ka soo qayb gashay oo hilowga iyo farxadda noo keentana oo birigamadee macallimeentan ka qalin jibisa maxadkan lixda bilood ku jireen intii biriga madaysa uu soo arwaaxday u timidna waa ku mahadsan yihiin intii nagu horkacdo nagu hunaani naga hunuunisana waa mahadsan tahay ununkuna waxaanahay odayaashi adeegayaalkahayo biriga madaysa amba macallin juhdigii ku baxaaya amba talo amba tigaad wax walba u duubnaayaanna haddana waaga waa u taaganna odayaasha beelaha soomaaliyeed oo dham oo gobolkaana saasaan ka wada rabnaa da-da nagu soo xegsa doonta ununka hadda waxaan qorsha noo eh waxaan ku showrsannahay intaan nagala soo hormaray aan ku lamanaqsanno ciddina ciddina garbi doonto nagasoo naga soo hormari doontaan sugaynaa wabilaahi tawfiiq waanin salaamo ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay soona xiray waaliga ah walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose asheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalem assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda taxiya ilaahi subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa nagu kulmiyey goobtan haddana nagu kulmiyey annagoo garab istaageenno ahlullahi wa khaasatuhu dadka ilahi subxana wa tacaala sida gaarka uu leeyahay ahlu qur-aanka ah khitaamkoodii iyo dowladda muddada usoo socotay ee loo gabagabaynayay ilaahi subxana wa tacaala waxuu yahay naga ajirsiiyo waxaa kaloo u mahadnaqaya jazahum allahu khayran khayaarta dhammaan ka soo qayb gashay maxfalkan qiimaha badan culummada salaadiinta dhallinyarada iclaamka iyo akhyaarta kale ee ka soo qayb gashayba jazahum allahu khayran ilaahi subxana wa tacaala ha barakeeyo waxaan u mahadnaqayaa si gaar ah macallimiintii muddadaas lixdii bilood sabraysay wixii loogu talagalayna ka soo baxay ilahi subxana wa taala miisaanka xasanaadka lagu saaro waxaan kaloo u mahadnaqayaa beesha reer mudulood jazahum allahu khayran wanaagga ay muujiyeen iyo odayaasha siday ugu istaageen macallimiintan in la soo aruuriyo baadiye laga soo aruuriyo la keeno dowro la siiyo dhaqaalihii wax lagu bari lahayna ay bixiyaan ilahi subana wataala miisaanka xasanaadka allah u saaro axibatii fillaah dowladda saa ka arkaysaan boorka mudday soo bilaabatay ee socotay tanna waa tayadii saddexaad waay waxaa la tarkiisinaynaa macallimiinta baadiyaha iyo kuwa tuulooyinka degan ee bulshada gacanta ku hayay ardada soo bixaysay gacanteeda ku hayay in la ta'hiiliyo carabkooda la saxo qur-aan lama saxayo laakiin carabkoodii iyo akhrintaa la saxaya waa tan teedii saddexaad waaye laba dafca ka horreysay oo laba beelood oo walaalo ah jazaahum allahu khayran ay ku horumareen ilaa haddana shaqeeyo oo baadiyihii ka shaqeeyo kuwaana insha allah tacala safkaasay geli doonaan ee mari doonaan ahdaafta dowladda laga lahaa markii la asaasaayey maadaama qayldhaan badan ee ka timi baadiyaha baahi badan ee ka jirto ayaa waxaa la qaatay in aqoonta baadiyaha la xoojiyo meesha laga xoojin karana macallimiinta ardada iyo dadka gacanta ku haya in la dhiso raggaa hadda lasoo ta'hiiliyey ee sagaaliyo tobanka macallin ah kulligood waa baatiid baadiyaa laga soo arooriyey dugsini way u fadhiyeen intooda badan ilaa shan macallin mooyaane inta badan dugsiya u fadhiyeen kuwa insha allah tacaala iyagana aan dugsi u fadhinin iyagana dugsiya insha allah tacala loo ta'siisinaya baadiyaha marka hadafka koowaad ee laga lahaa aqoonta dadka baadiyaha iyo jahliga habsaday in laga saaro intii tabar ee la eg tahay hadafka labaad oo laga lahaa waxay ahayd in la akhri maarata la saxo akhrinta qur-aanka laga saxa macallimiinta hadafka saddexaad oo laga lahaa waxay ahayd dowraadkan dacwada qabaa'ilada in kor loo qaado dadkaani shaqooyinka iyo hadafka laga leeyahay ardadooda kelima yahay dadka baadiyaha inay wax baraana la rabaa oo loo soo xareeyo o odayaasha usoo xareeyaan iyo waxa weyaan wilaayada kadib waxa weeyaan ay wax baraan sida qabaa'ilada ka horreyba oo suldaanka iyo khayr allah si jazaahu allahu khayran ay ugu istaageen iyo maamulkaba dadka loo soo jamciyey kuwana saasaa laga rabaa insha allahu tacala si dadka qabaa'ilada maogta aqoontooda iyo jahliga ku habsaday kor loogu qaado ikhwaanii hadafka dacwada iyo dowrada laga lahaa intaasay ahayd wixii dardaaran ahaa culummada iyo akhyaarta naga horreysaa dhammaystirtay jazaahum allahu khayran iyagaa noo khayirmiray wanaag badanna way noo sheegeen axibatii fillaah qofka muslimka ah inuu fahma kitaabka ilaahay subxana wa tacaala waa madlab sharci ah wax badanaa lagu soo jiray oo mogtaha lagu lala soo noolaa qur-aan lafdigiisa keliyaba mujarad looda akhriyo laakiin in la fahmo macnihiisa laguna tadaburo waa ilaahay subxana wa tacaala mawaahib uu bixiyo waay sida culamada qaar ay yidhaahdeen cid kale lama siiyo qofkii dadaalaayo oo juhdi ku bixinaya helo qofkii aan dadaalin waxaa suuragala inuusan gaarin laakiin kan gurigiisa iska fadhiyo barkintay u dheer tahay oo ilaahay subxana tacaala wax un ka rajaynaayo qofkaasi ma gaarayo martabadaas marka ilahay subxana taala hana gaarsiiyo kuwa qur-aanka barto ku camalfalo ku tadaburo u sacyiyo ahalkiisana insha allahu tacala garab u noqdo sidii hadda culammada ay ka dhawaajinaayeen saxaabiga loogu magacdaray dowrada maqaaladiisi leanna ninka xambaarsan ilahay subana tacala kalaamkiisa wuxuu xambaarsan yahay mas-uuliyad ummadeed uu xambaarsan yahay ogaada ummaddan xilha ka saaran leanna qur-aankuu garanaayo wax uu faraayo iyo waxa ko rabeeyu yaqaanaa ummadda xilha ka saaran badbaadinaya umadda naga rabtaa jazakum allahu khayran arrintaas ilahay hana fahansiiye dhammaanteen in ilahay subana tacala kitaabkiisa aan fahanno oo ku camal falno u sacyinno oo u dagaalanno oo cadowga ilahay subana tacala ee saa'ilka ah adduunyadan rabo ya maqaalo badanaa la arkay aa u malaynayaa kitaabka qur-aanka oo meel maxfar lagu gudbaayo soo lama arkin lagu gubaayo waa la arkay yaa u maqan marka yaa la rabaa inuu difaaco kitaabka qur-aanka oo kar idhiyo annagana laga rabaa jazakum allahu khayran arrintan ilahay hana fahansiiyo waxaan rabaa akhiiran macallimiinta in aan la dardaarno macallimiinay ilaahay subxana wa tacala ha idin barakeeyo juhdigaa idinku bixiyey dhaqaalaha idinku baxay waktigaa idinku baxay fursadaa hesheen ummad kale waxay bixiyeena wax ku baranayseen waxaa laydinka rabaa ikhwaani ilah idin barakeeyo kow waxaa laydinka rabaa hadafka ka dhiganaysaan qur-aanka inaan ku camal fashaan si aa u gaartaan maca safarati alkiraami albarara wuxuu la jiraayaa maalinta qiyaamo malaa'igtaas ayuu macooda noqonayaa qofka maahirka ku ah qur-aanka waxa la rabaa ku camal fala insha allahu tacaala shaqadana intaan kuma ekaan doonto lijaan iyo guddiyaa dhisan oo raggaan shaqadooda soo fariisiinaya ilaa macallinka waxa dugsihiisa laga fariisiiyo oo garab loogu noqdo dhaqaalihiis hataa meel loo saaro waxaa kaloo laydinka rabaa macalimiina ilaha idin barakeeyo hadafka iyo wax laydinku baraayo naftiina keliyana anfacdaan ma ahayn ummadda inaan anfacdaana laydinka rabi waxaa la rabaa marka dadka in wax la baro khayrukum man tacallama alqur'aana oo callamah dadka waxaa ugu khayr badan ninka qur-aanka barto dadkana baro saa u noqotaan fursadaasna waa haysataan dugsiya idin oodan dadkana wax bara jazakum allahu khayran waxaa kaloo insha allahu tacala aan rabaa akhiiran inaan dhaho macallimiinta intaan hadda laydin baray ma aha dhammaad ma aha laydinma dhammaynin ha u malaynina wax badana inaa mogtahay aad mogtahay faa'iideen ha u malaynina wax banaa idinka maqan meeshii shalay aad joogteen xoogaa wax yaraa hore u dhaqaaqdeen waxaa la rabaa insha allah cilmiga in la siyaadsado maanta furo yaraa laydin siiyey iriddi guriga aad taagan tihiin hoosha kow idinma joogto marka insha allahu tacaala qur-aanka hala itqaaniyo oo carabka iyo nudqiga insha allahu tacaala iyo riyaadat lisaani oo lagu celcelinaayo dhowr jeer xataa idinku ku subcinaya laydin arki jiri waxaa la in la daa'imo oo qur-aanka waxa weyan lasii itqaaniya la rabaa jazakum allahu khayran wa akhiiran qabaa'ilka soomaaliyeed gaar ahaan nuqabada hadda meeshaan fadhido qabaylada ay matelayaan waxaan leenahay ogaada mas-uuliyadda idin saaran oo ilaahay subana wataala idin weydiin doono waa ummadda inaad diinta gaarsiisaan waxaa muta u tihiin oo mas-uul a uga tihiin waa ummadda inaad diinta gaarsiisaan kan jaahilka inaad diinta bartaan laidinka raba waa mas-uuliyad idinka saaran mas-uuliyaddaasna qiyaamo waa laidin weydiin doonaa ilahay subana wataala ugu dhawaada ha lagu daydo qabaa'ilada waxaa waddadan qaaday oo dacwada iyo horumarka qabaa'ilada in sha allahu tacala aan u istaagno hadda korna waxaa in badan aan ku ballannay lawaaix odayaasha iyo mugtahay shaqooyin odayaasha laga rabana naqiib kastoon ugu haystaa arrintaa waxa wayaan ka soo dhalaala ilahi noogu dhawaada arrintaasaan isku ognaa jazakum allahu khayran ilahay subana wataala ha idan barakeeyo waxaan rabay insha allahu tacala intaas ayaan rabay inaan kaga qayb qaato xalfadda wixii hadala culamada aan u dhamaystiray jazakum allahu khayran ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa acmaashan inoo aqbalo ilahi subana watacaala waxaan weydiisanaynaa roob khayr qaba inuuna siiyo xoogaa roob la-aan laga cabanaya roobkiina xilligiisa xooga inuu soo doodaa moodaa ilahay subana watacaala roob dunyada iyo dadka ee ku anfacba ilahi subana wataala hana siiyo ilahay hanoo barwaaqeen dhulkeenna ilahay subana cudurrada iyo aafaadka nadu saaran ilahay subana wataala hanaga qaado qofkii xanuunsan allaha caafiyo qofkii waxa weyaan shahiida ilahi subana wataala dacwadiisa shahaadadiisa allah ka aqbalo qofkii ilahay dartiisa loo dhaawacayna dhaawaciisa ilahi subana wataala ha bogsiyo hada wabillahi towfiiq wasala allah waslam ala nabiyina maxamed أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تل dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aad maanta ku dhegaysateen munaasabad ballaaran oo dowro lagu soo xirayay ku dhowaad labaatan macallimiin ah oo laga keenay deegaana ka tirsan miyiga shabeellada hoose tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وزاريا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون